bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto fayla dhegeystayaal aa ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo barnaamijkantiinu kaguda jarno oo ku walyaabo isinka dheega doonta wanasiihayn waliba iyo kumadaha barnaamijkaas olanka hadalay arimaha oo wadaxaajoodkabah arimaha siyaasadda ee wadaxaajoodkanbah gaar ahaan way diiradda ka saarnay barnaamijka maalintan ku horeysay agreementiga mise heshiiskii baydhowla ka saaxiiday bili oo juun oo baydhabo ka dhacay sideeda maalmood socdaay heshiiskaas olanka hadalay khayraadka sidii loo wadaagi lahay doorashooyinka qaabkan dhiifada shalay qaybsade caasimada ahaada doontee maya dada ka dhexeeya doontee qaabkaas marka barnaamijka guudan uu kuweerin way bahaaytay kacasumi si oo bulshada guud ahaan koonfur galbeed iyo kuwarhaayan borosesku oo lankasow hanaanka dib u eegista arrimaha dastuurka lankasow si boroseskaasaytiyo kulug lahaadan waan kuwarqabaa miidhusi maraay muhiimada wasaaradda arrimooyinka dastuurka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ku hadali walaaqyanqob soomi iyona walyaabotaya qorsheeyaad
wakhtiga doorashada doorashadu waxay dhacaysaa maalinta khamiista ah saddexda bisha koowaad doorashadu waxay bilaabanaysaa siddeedda subaxnimo qaabka soo bandhigidda khudbadaha murashaxiinta musharax waliba wuxuu barnaamijkiisa ama stifigiisa ka hor jeedinayaa golaha wakiilada wakhti dhan toddoba daqiiqo qaabka codaynta doorashada kow qaabka codayntu waa shakhsi sinaan xorriyad iyo qarsoodi labo codka waxaa tirinaya guddiga doorashada saddex codka waxaa la qaadayaa saddex wareeg labada wareegee hore waa saddex meelood oo labo baa lagu kala helayaa wareegga saddexaadna waa haldheeri
habraacaga doorashada maamul goboleedka ee puntland iyo selaashaaci
waxaa hadda meelo kala duwan oo ka mida buurshabeelle ka socda ma ka bilaabmi doono dhowaan dayactirka kanaaladii waaweynaa idarku lahaa iyo hakinta meelaha walugu uu ka burburay si looga hortago waxaa la yidhaahdo fatahaad dhacda
wasaaradda beero ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo furti shirlon ku hadlay sharciga waraabka dalka kulanya wadaweeladeen wasaaradda qorshayntiiyan ee maamulka gobolka banaadir urur lamaga bahi caawiye iyo weliba usageekaha ay koosinaysa rasmiya lankaka dhawaaqay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mayse gobodo doona ururkaasayti barnaamijka dhegaystayaalka dheega doonta meelo godoomiye cusub iyo weeladan ururkaasayti saasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal walyaabaysan ka dheega doontaan waliba iyo kumada waliba hase tarahayeen xaaladda jahwareersan ee ka eedan khilaafka dowladda federaalka ee soomaaliya iyona jamiicadda quroomo ku dhexayta wakiilka enrogi ee soomaaliya somalilan arrintaasaytii mayada ku ersi ee ka eedan dowladda federaalka ee soomaaliya iyada ka dhabaajada in dalkiisu ku mamnuuciyo nicholas hayso qodobadaas iyona qodobo kale yeedha dhegaystayaalka dheega doonta intaynu ka guda jarna barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegeystayaal mar kale kulanto faylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha horsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeyay ee barnaamijka weliba usaneyn nagada doonee agaasimaha wasaaradda arrimooyinka dastuurka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba marus waraysiisya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo alkuweydinay ee xaalka wasaaradda sideedeeta agaasimaha iyo saasoo kaleeta weliba usu walku hadlaye walaagyahan qobsoomi wasaaradda dastuurka ee koonfur galbeed ee soomaaliya kaas iyadahti toyada baydhabo ee kulamo shalgadiisan iyo lawelati ururada bulshada qeybo shalgadiisan
bismillahi raxmaan raxiim runtii intooy baan ka mahadnagay ilaahi subxaana watacaala tanna mahad idaacadda warsan oo fursadihiiseen intii markasti noore noorqaada oo naya casulka barnaamijya arrimaha siyaasadda eh runtii wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed markasta way baad heelaysaa intii wad qabata arrimaha oo quseey dastuurka iyo dib u heshiisiinta barnaamijyadaasayta iyo arrimaha federaalka wasaaradda sanadkii laha dhaafay waxyaabo badan iyo samaysay oo kow tahayti barnaamijyo wacyigelinta bulshada oo lagu wacyigeliyo qofka muwaadinka ee xuquuqaadkusa ley iyo waajibaadka saaran iyo mrs arrimaha doorashooyinka si oon dhihi doonaan iyo qaabka dadka axsaab siyaasiya oon samaysdilaaye iyo barnaamijka guud ahaan lankasow central education lanka tira galay ilaa iyo tuulooyinka ilaa iyo gobollada lakajeey si dadka lambara intii xuquuq ka leeyin wadanka iyoona saas oo kale waajibaad saaran
dhowaan magaalada sanbaydhabo reedan fiiriyow ka dastuurkii qufurmi agaasimigii wasaaradda dastuurka ee federaalka iyo kooy taasiti heeran taleeg iyo inay fikradna taleeg ka darsataan
runtii si wada ogsoodno dowlad goboleedka markasta wayba leen ableeyinaha wasaaradda dhigsho eh oo heer federaale wasaaradda arrimaha dastuurkana wayba kamid ahata wasaaradooyo hata ka dhisan institutionally maamul goboleedyada marka saas oo kale way wada shaqayn dhow la sameeya arrimaha dastuurka tan federaalka saada sheegtay rumo bilo labaad iyo toddobadii iyo labaatan sideed bilood hataa dhaafanay sanadkii hore way baanin kooyay martanin haye agaasimaha guud wasaaradda arrimaha dastuurka oo heer federaal maxamed abuukar zubeer runtii agaasimahaas guud uni casuumni wayn ka casuumnay barnaamijka lama maalin wada socdaay barnaamijkaas oo lanka hadalaay arrimaha oo wada xaajoodka baaha arrimaha siyaasadda ee wada xaajoodka baaha gaar ahaan way diiradda ka saarnay barnaamijka maalinta ugu horeysay agreementigi mise heshiiskii baydhowla ka saaxiiday bili oo juun oo baydhabo ka dhahay sideeda maalmood socdaay heshiiskaas oo lanka hadalaay khayraadka sidii lan wadaagi lahay doorashooyinka qaabkan dhiifada sharla qiibsade caasimada ahaada doontee maya dada ka dhexeeya doontee qaabkaas marka barnaamijka guud un kuweerin way bahaytay kacazumi si oo bulshada guud ahaan koonfur galbeed iyo kuwarhayan borosesku oo lankasow hanaanka dib u eegista arrimaha dastuurka lankasow si boroseskaasaytiyo kulug lahaadaan waana kuwargaba miidhisu maraay muhiimadtaasan may xalay ku jeertaa markan heerka nidaamka qaabka muqdisho iyo neermoogasayti runta ilaa ayaa horta wayba socda wada xaajood walhelisna shal saaxiiday nijar wada xaajoodkaasa marka waylan baahanya qeybo bulshada shishal duun intii lala kulub yoon walayo leeyin meelrais walayo ka qaban aragtidiyo ka kadhiibida hata kulunku way haaya kulun oo wasaaradda arrimaha dastuurka oo koonfur galbeed fududaaytay laakiin kulamo kaleed oo wayba jaro dooneen guddiga oo madax bannaan dib eegis dastuurka oo lamada aqal baarlamaanka in isku jar gooydoon iyo guddiga oo madax bannaan oo dib eegista iyo hergelinta iyo la socodka arrimaha dastuurka oo siina kooyi doona oo si wada jira iyo wasaaradda arrimaha dastuurka oo heer federaal kooyi doona markaasaytaasi toos ah waylan gudagala doonahe wada xaajoodka iyo walaasa walaaliska laakiin hata kan way baahay hordhac kulun oo wacyigelin ee habaabuli wasaaradda arrimaha dastuurka ee koonfur galbeed marki leer dastuur leer dad badan fikraddii walyaabo badan ha ka dhihaayaan si gaar ahaan reer koonfurta markii lama feeri dastuur obleer soomaaliya tole balan qonda inti lama luuqda samaay maxaa tiri inta ku fiidinta la xajidi maayga dastuurka reer nigeria runtii su-aalo waa su-aal wijiha dareertiyo kulan kasta oon wacyigelin una sameyno su-aalo onka badanka isweydiiyo laakiin guud ahaan wayba lahaa qodobkaasi waa qodob dastuuriyo dastuurka koonfur galbeedna ka yaala dastuurka oo qarankana ka yaala lamada oo luuqdood mise dadka qaar way baaraan lamada lahjidood oo maxaa iyo maayiga lamaadeo markii la iska daro luuqada soomaaliya la iska ere saas dartiya wayba waahe qodob dastuuri ahata qofka soomaaliga eh wayba xorcunaya dastuuriya maayna ka hadalo koro bisbad gobolka fadhow ka dhalada maxaa tirina ka hadalo koro marka qofka maayiga ka hadalo may eraw may maayin ka hadali waa way banaadaas dastuurkeena ka xadgudbi nanka maxaa tiri ka hadal usin may maxaa tiri ka hadal anama ka fahmo mal ero kor laakiin nan walba wayba fayla inta iska xishmaday intaasay tiyaa nanka maayina firji wayba ka hadal koro maxaa tiri dad hoob maayi ka hadal inta lan arna firji may soo maayi hoob maxaa tiri ka hadal inta lan arna maxaa tiri ka hadal runtii point waana fadow dadka inta badan aan ku wacyi geli fadow masiyoon ogaadaan fadaan gaar ahaan reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo nansho oo maayiga ka hadalo haddiisu maxaa tiri ka hadal way raayaan may maxaa tiri ka hadal may ma ka hadalo taasayba wayba tusiyaasa nankiin tusib laha koobahay koonfur galbeed baydhowle laha ekaayeen هذا الصومالي دون ولا لت مقامك مقدشي لك هذا لدون دكتور ما حاتري أدينا كساسة أدينا بكينة تسمعت بريفلج لكينة تي تي تم هاي ست تاسم كان رايت صومالي هذا معنا مركز تبه صومال من هاي تي تم والكك هلا كرت لكن هو بعد أرت من الرئيس ولا لك أو مايك هذا لو محسوب ما محاتري كذا بعد أرت من محاتري كذا رايت أدينا بويبك كساسة بنك محاتري هاي تي adig ka saarta weertay maxaatri mihi marka aad ma in maxaatri lamaada ba ee tumana walaw nu ka hadlahayn jinsiyad iyo ma ka hadlahayn way ka hadlahayn luuqad dasturiga qataan marka luuqad oo dasturiya qofka isticmaalo karo ee okay sanadii lamadii kuntu ma iyo nasiyadii dhamaatay lamadii kun tumiyo dhaysiyeedka dhammaatay sanadaas hayti wasaaradda dastuurka maan qabsano runtii wasaaradda arrimaha dastuurka sanadka talaa dhaafay way bahaytay sanad oo inta badan qorshooyin badan iyo dajiri walbadan miyaa qobad dhibaato badan maha la kulanti waxyaabaha qobsoomni oo su-aalaasay haddii aan yani walyarku tusaalaha kinqaada waxyaabaha qobsoomni wasaaradda way ku miday koow markii marida horta xafiis la fadheedo iyo babalahayn xafiiskii samayti shaqaalada jarna shaqaalay wala qaadatay arrimo oo wacyigelin barnaamij wacyigelin ee badan ma samaysay bulshada ku wacyigeliyo dhowr jeera way bajartay uu sheegnay arrimaha dastuurka oo wasaaradda arrimaha dastuurka federaalka inta sheegnay macal wasiir xoosh kulli iyo gudiyaalka macazumi sheegnay labada gudi oo arrimaha dastuurka muqaabilsan heer federaalka ee yoona sheegnay walaayaasayntada waxyaabaha wayba ku mid ahatay wasaaradda qof soomay ku mid ahatay way kale waa qof soontay bili abriil way samaysay barnaamij lankasow t o t macnaha tababare tababarayaasha barnaamij ah oo laka tababaraya dhowr dhufood oo yoonas iyo hadhowna sameeya waayigeli waxyaabaha qof soomiya ku mid ahatay laakiin ilaa iyo hadda wala una ka shaqeeyaan wali buwaahe kan dastuurka oo federaalka qaranka ay ka shaqeeyaan kan state kan maamul goboleedka ilaa iyo hadda mala daarmo laakiin insha allah way qorsheeyaan sanad kulatis intu barnaamij oo arrimaha dastuurka ee federaalka sida falanqeeya doon oon aragna oo dadka qaybo jeshan doon doon maskuweer walaagi oo alla diinta korkooda una miilaasay kudaka b war alla walaagi oo arrimo oo siyaasad iyo arrimo isdoorashooyin oo oo meel raais waraalan baahna ma qora war alla walaagi oo diinta islaamka iyo dhaqanka oo suuban oo islaamka korkooda una miilaasay kudaka
kulanya wadaweeladanga doga muqdisho waana guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow yaa xafiiska kiishayka qaabili wasiirka qorshaynta xukuumadda federaalka ee soomaaliya jamaal maxamed xasan waliba yohanahan iyo ku wada hadleen arrimooyinka sida iskaaladowka iyonay iswaafijowka qorshaga horumarinta qaranka iyonay qorshaga horumarinta maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ayaan kooreyntii saxaafadda la hadli meelasaasoo kale wasiirka siinan ka dambeyn saxaafadda la hadli maanta aada ugu faraxsannahay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo maalgashiga caalamiga iyo wasaaradda xubnahoodaba oon halkan sida ku yeelanay maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda qorsheynta qaranka ujeeddaduna ahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeynta islamarkaana qorshaha qaranka ee la diyaarinayo shacabka soomaaliyeed kaalintooda looga uga qayb qaadan lahaayeen annagana waxaan warbixin ka siinay wasiirka muddadii sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobankii hore marada gobolka uu sameynayey caqabadihii jiray islamarkaana sida aan qorshayaasha aan degsanay qorshaha horumarinta gobolka oo kale oo la jaan qaadaya qorshaha horumarinta qaranka oo isagana noo diyaarsan wasaaraddana aan ka wada shaqaynaynay sidii aan isagana u dhammaystiri lahayn isla markaana u noqon lahaa qorshe shacabku leeyahay shacabku loogu adeegayo isla markaana muxuu ahaa caqabadaha jira xal waara u helay annaga waxaan rabnaa gobolka banaadir inuu caasimaddu sidii barsimaadkii ahaan jirtay ay ku soo laabato waa muraayadii dalka waa hooyadii ummadda soomaaliyeed ujeeddadaanu ku nimi waxaa weeye saad ka dhawaajisay in wasaaradda shanta iyo gobolka banaadir ay heshaan xiriir dhow oo wada shaqayneed kaan hadda leenahay sii xoojino kana wada shaqayno qorshaha gobolka loo samaynayo iyo qorshaha qaranka sidaan soo waafajinayo qorshaha qaranka laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo afar aan hawshiisa hadda bilownay sidii oo isagoo qorshahaas oo ku salaysan afarta tubood ee xukuumadda siyaasadda u ah sidii gobolka banaadirna ula jaan qaadi lahaa qorshaha hadda loo sameynayo marka iswaafajin guud oo shaqooyinkaan hayno dhinaca kor ee federaalka iyo gobolka sidaan soo keeni lahayn sidii aan uga wada shaqayn lahayn horumarinta iyo dibudhiska caasimadda shaqa abuurka hadday noqon lahayd guud ahaan maalgashiga iyo in lagu soo xiro dad badan oo runtii wadanka maalgashada arrimahaasoo dhan aan ka wada hadalay waxaan rajeynaa haddii alla idmo inaan soo xoojino
manhaj written on internet service.
mursal Oh.
waxaan shidusada bayaanka lemay arjun oo fartisan vaydanta laakiin ku qori meelo hadda manhaj leeraha fir fadhiya arin way baa rooga maquufu hanuun wal qoraa roog meela layga qori aniin warqad miilkal may hainku qorow higma allaakasiya harfna way barade adeegnimada iyo dadaalka ejiga sal hormaray aan shilo qorow wal kasto yeehaad ayga horeeye anka hormarsan bulshay horu sareena manhaj britain an internet service ah ogaada insha allah kii dhow ayaw ii hadalkii aad fadaasi ujeedadii hal marlay ada sheegaso hani aad soo wanaagtay haanu kufayli lakiin qoraw lankii aad hor jeegto akhriysada horleyku kugana aw bulshooy ankaseeda manhaj britain an internet service hadal badan haangu buuya manhaj britain an internet service huulo siin gobodow way ku mid aha qoraalka warqadoo nooc kasta leexsada warqado shalgadadow ku dhulka warqado heliise iyo haanguri
wasaaradda beero iyone waraabka xukuumadda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda beero ee waraabka xukuumadda federaalka ee soomaaliya geeko waliba sir rasmi aan indhaha furaya shirlon ku hadlo waraabka waxaa sharaf noo ah inaan saaka halkaan u joogno furitaanka shirka ee, ka doodista sharciga waraabka qaranka soomaaliyeed oo in muddoha soo socday oo maanta ku jira gebagabadiisii waraabku wuxuu ahmiyad weyn u leeyahay beeraha soomaaliyeed waa haddaan waraab la helin hadda beero ma jirayaan waa wax aad iyo aad iyo aad muhiim ugu ah horumarka beeraha innaga saa og tihiin waddankeenna burbur weyn ayaa wuxuu soo gaaray kaabayaasha beeraha oo da- waxaa soo gaaray burbur aad iyo aad u weyn oo ka imaanayay fatahaadaha ama dayac dheer oo muddo dheer haystay inaan la dayac tirin kaabayaasha waraabaha dalku lahaa dowladda soomaaliya ee hadda joogta oo wasaaradda beeruhu ay- annagu wasaaradda aan joogno waxaan aada iyo aada xoogga u saarnay in waxyaabaha adduunku lagu kaalmeynayo priority la siiyo muhiimad gaara la siiyo waxyaabaha developmentiga ah developmentiga xoogga la saaro kow ay ka tahay kaabayaasha beeruhu kaabayaasha waraabka waxaa hadda meelo kala duwan oo ka ka mida weliba shabeelle ka socda ma ka bilaabmi doono dhowaan dayactirka kanaaladii waaweynaa dalku lahaa iyo eh, hakinta meelaha uu uu ka burburay si looga hortago eh, waxaa la yidhaahdo eh, fatahaad dhacda waxaan kaloo rajeynaynaa insha allahu in wax badan oo dayactirka kaabayaasha waraabka ah la samayn doono sanadka cusub hadda bilaabanaya haddii lahayd waxaan aada iyo aada xoogga u saarnay in kaabayaashaas waraabka wax laga qabto in hay-aduhu ay adduunku nala fahmo in waddankaan u baahan yahay dibudhis xagga eh, infrastructureka uusan ahmiyadda koowaadda taa la siiyo aan xoogga la yareeyo waxyaabihii kale oo iska maaragtay ahaa ee waxyaabaha aan taaban karin oo lacagta faraha badan ku dhex jirtay waxaan qornay istiraatiijiyadda horumarinta beeraha soomaaliya oo adduunka dhan lala sheergeleeyey dowladda soomaaliya ay diyaarisay world banka iyo bankiga afrikaanka iyo cid walba oo soomaaliya rabtay inay wax beeraha wax kala qabato aan la wadaagnay waxaan markii ugu horreysay diyaarinay qorshaha waxaa la yidhaahdo eh, eh, c p f country programming framework waddankan systemka eh, mashaariicda laga sameynayo noocee weeye ayaa diyaarinay oo hore u jiri jirin markii u horreysay matalan hay-adda faw oo aada uga shaqaysa beeraha heshiis dukumeentigaasa lala saxiixayaa oo wuxuu tilmaamayaa mashaariicda noole ahmiyadda oo kuwee maxaa ahmiyad noole maxaa nool waktigee la reen la qabto waxaasoo lagu qeexayo hadhowna wax ka baxsan mashaariicdii laisku ogaa ma samayn karaan waddan walbana waa leeyahay waddan walbana waxay kaga shaqeeyaan mandate iyo mashaariic la isla ogaya sanadkan maxaa la qabanayaa one two three la yidhaahdo wasaaradaha oo dhan wasaaradaha ay la shaqeeyaan oo dhan ayaa la diyaarinay waana la dhamaystiray waxaa marka runtii sharcigaan hadda maanta aynu daa furayno oo soo gabagabeynayno oo waraabka ahmiyadda aad iyo aad u adigu leeyahay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha shuruudaha oo nala ka raba inaan buuxino si aan u helno deeq wax lagaga qabto kaabayaasha waraabka kow waxaa la weydiinayaa sharciga horta waraabka ma leedihiin dalkiinu ma leeyahay boonas waraabka ah ayaa waxay tahay kondishinka koowaad oo lagu xirayo wixii lagula qaban lahaa inaan marka hore waanu ahaan jirnay laakiin abdeytku u baahday iyo in dib loo eego marka sharciga waraabka ayaa maanta u fadhidaan sharci aad iyo aada muhiim u ah beeraleyda wadatiin waa garan kadhaan ahmiyadda uu leeyahay waxaan rajeynayaa in dadaal baa lagu bixiyey muddadii lasoo diyaarinayey haddana wixii talooyinkiina iyo ra'yigiina aad ku gudi doontaan wixii aad ku daraysaan iyo wixii laga dhimayo iyo wixii lagu qurxinayo intaba diyaar buu yihiin wasaaraddu inay dhegaysato fikradihiina waxaan kaloo codsan ku talin lahaa in sharciga marka laga doonayo wixii talooyin oo kaloo ka baxsan xitaa oo guud ahaan khuseeya waraabkan inaad soo jeedaysaan aada iyo aad waa mahadsan tihiin waa shirka waa noo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
haydilikindaarna koronasana badan haruntii caafimaadka dhasla sugaayay city medical center and farmacy ee bulshada lisin diyaari sugunya warka ma inshaltabaaya qiimu city medical center and farmacy saafa harun caafimaadu sugu noolum bogi tageeri kabiib lakuwada maqsuudi city medical center sacdlun oomanaya saadirkay hanindari city medical center sax wallaahi saa'in lakasti city medical center and farmacy sidiyaada fadaasi adeega caafimaadka in weliba si kusii city medical center akin diyaaradi lanseadii ma moogado city medical center dhakhaatiir makiinka diyaar aha sakuura kin adeegayaan barashada caafimaadkana saadirka indhiibey seed ilab suul isalad cudurkii lisa hariirasi salsheedhiyayano saadirka hokiinka daramaaba daawo sugunkiin qoraayan farmashiya kiinka diyaare faafrikan hayna daawadiye ful caafimaad buuha ah city medical center aan farmashi higa kale shaybaar isku sheegan hayne lakishal biyo udare sida analysis stool analysis h bylori ddrl barasrela toxoplasma iyo weliba malaarida tiifowka iyo isbiilatada shaybaaraha kiinheri mishiimadiis casri ah oo kiinka diyaare bychemistry c b c
puntland weliba hay-ada maalmo hortaa dareer kudhii doonta ee doorashada madaxweynenimo ee maamulka sayti toddobaadii ku hor baarlamaanka iyo lahadoorday shalay weliba ay ahaayanahan iyo gadoomiye kumeeldera iyo dooradeen geeka guddigeena xil saaray doorashada puntland weliba iyo hasaarayna habraaga doorashada waa ko guddoomiyahaga oramoga city ee habraaga doorashada baarlamaanka ku hor akriyow
mudane guddoomiye mudanayaal waxaan halka idinkula wadaagaynaa habraaca doorashada guddoonka golaha wakiilada dowladda puntland oo ay soo diyaariyeen guddiga hadda ansixiseen ee guddiga doorashada guddoonka golaha wakiilada waana sidan kow guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha wakiilada markuu arkay qodobka shanaad farqadiisa afraad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland wuxuu magacaabay guddiga doorashada guddoonka golaha wakiilada dowladda puntland kowdii bishii koowaad laba kun sagaal iyo toban sida labo sida ku cad xeeroosaadka golaha wakiilada qodobkiisa shanaad farqadiisa shanaad guddiga doorashadu wuxuu diyaarinayaa habraaca doorashada guddoonka golaha wakiilada saddex tirada guddiga doorashadu waa toddoba xubnood waxaana kaalinaya kusimaha xogeeyaha guud iyo xoghaynta guddiga afar guddigu wuxuu u hogaansamayaa sharciga oo keliya waxaa waxna lagama bedeli karo marka golaha ansixiyo wadar iyo mid toonna ilaa doorashadu dhammaato shan guddigu waxay shaqadoodu ku eg tahay muddada doorashadu socoto waajibaadka guddiga kow habsami u socodsiinta howlaha doorashada labo qabashada dukumentiyada murashaxiinta guddoonka saddex go'aaminta khidmadaha laga qaadayo musharaxiinta afar ilaalinta sanduuqyada doorashada iyo waraaqaha codbixinta shan tirada codadka lix u gudbinta natiijada doorashada guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee golaha wakiilada si uu ugu dhawaaqo shuruudaha doorashada guddoonka golaha wakiilada kow xubin kasta oo ka mid a golaha wakiiladu waa u furan tahay inuu u tartamo xilka guddoonka golaha wakiilada haddii uu buuxiyo buuxiso shuruudaha soo socda ba musharax kasta waa inuu soo gudbiyo codsi qoraalah waa inuu musharax kasta waa inuu usoo gudbiyo codsi qoraalah guddiga doorashada ta waana inuu codsigiisa ku sheego jegada uu u tartamayo ja waa inuu soo gudbiyo laba sawir xa waa inuu soo gudbiyaa nuqul ka mid ah taariikh nololeedkiisa ama cv-ga wax loo yaqaano labo musharax waliba waa inuu u soo gudbiyaa guddiga doorashada dhammaan dukumentiyada farqadda koowaad ku qoran labada bisha koowaad laba kun sagaal iyo toban saacaddu markay tahay labiiyo tobanka b m waxayna ku eg tahay qabashada dukumentigu codsiyada saacadda markay tahay lixda maqribnimo ee isla maalintaas toddobo musharax walba wuxuu saxeexayaa wuxuu saxeexayaa ka hor inta aan doorashadu dhicin warqad ay soo diyaariyeen guddiga doorashada oo ah in musharaxiintu ku qancayaan natiijada doorashada ay u tartamayaan musharaxii siddeed musharaxii saxiixi waaya qoraalka ku xusan farqadda toddobaad waxaa loo aqoonsanayaa inuu ka tanaasulay musharaxnimadii sagaal musharax waliba waa inuu buuxiyaa shuruudaha kor ku qoran waktiga doorashada doorashadu waxay dhacaysaa maalinta khamiista ah saddexda bisha koowaad laba kun sagaal iyo toban doorashadu waxay bilaabanaysaa siddeedda subaxnimo qaabka soo bandhigidda khudbadaha murashaxiinta musharax waliba wuxuu barnaamijkiisa ama cv-giisa ka horjeedinayaa golaha wakiilada wakhti dhan toddoba daqiiqo qaabka codaynta doorashada kow qaabka codayntu waa shaksi sinaan xorriyad iyo qarsoodi labo codka waxaa tirinaya guddiga doorashada saddex codka waxaa la qaadayaa saddex wareeg labada wareeg ee hore waa saddex meelood oo labo baa lagu kala helayaa wareegga saddexaadna waa haldheeri haddii kale nidaamku wuxuu noqonayaa sida soo socota wareegga hore marka la wada galo waxaa wareegga labaad u soo gudbaya saddexda musharax ee ugu codadka badan wareegga saddexaad waxaa u soo gudbaya labada musharax ee ugu codadka badan wareegga labaad ayay u soo gudbayaan waana haldheeri haddii ay dhacdo in laba musharax ama in ka badan ay ay iscodad la ekaadaan wareegyada labaad iyo saddexaad waxaa lagu celinayaa codbixinta mar kale haddii ay ku kala bixi waayaan ku celinta doorashadu halkeedii ayay ka sii soconaysaa ilaa musharax ku guulaysanayo musharax waliba tirinta codadka wuxuu keensan karaa wakiil wuuna ku kalsoonaan karaa guddida natiijada kama dambaysta ah ee jegada guddoomiyaha waxaa ku dhawaaqaya guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee golaha wakiilada dowladda puntland natiijada kama dambaysta ah ee guddoomiye ku-xigeennada waxaa ku dhawaaqaya guddoomiyaha golaha wakiilada ee la doortay marka guddoomiyaha la doorto isagaa ku dhawaaqaya wada shaqayn wacan xildhibaan ismaaciil caddi abtiile guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha wakiilada
ma'wiisi imaamada shaarar i jaakadahaan adajeelayta ee dharka sboortiska oo seb ee ibolonishay dhinaga shoobinka shaambooyin shishal doran kareemayaal isaliid nevi fifty berifecti shaamba head and shoulder dhoof tara sameey isaliid oo laliifa barfuum brotocol rayaan i legends elektronigsada birintijeer qasaalad i solar t v ilji marwaaxad iyo sameecada yar i webiin moobele tamusoongahaani biyo hadii la kiridi taangalaana j for J5, J6, J7, C8 iyo C9 itel tecno inoki iyo alaabta yaryar oo fadhiya halka la dhaha dekedaw miisaska turkiga ubaxyo iyo miisaska kale tvga likihirawe dhiniga dhawaya kuna shaqaala liinta liimiya roog ee bulsho ingmoogaten olombic mall olombic mall yawayba usakayaale anton dhohoyta afar irtoodka iyo suuga maka almukarama madi'ada afka buuntada injeeda galantaa bideed fiiri tabeelajey oo handhow afar irtood wali faahfaahintaas dheer kula xiriira taleefana shale eberli halshan liidun i siyeed eber todoba siyetun i kow ama taleefanka kale usay eberli halshan afartun sagaalun i sagaal labaatun haddaba bulshooy ballantaan waybu ah inuuna ku faa'iidaysana olombig olombig olombig olombig mall Olympic mall صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre xafiiska kiisha weliba uusa ka qaabilay mudano ku tirsan dalkaasi tifiidland kaas ousa iyo kowsiina dondaleelo aramooyinka geeska afrika
maanta waxaa ku soo booqday ra-isul wasaaraha xafiiskiisa xildhibaan mr haafista oo ka socda dowladda finland oo ah nin aada khabiir ugu ah arrimaha soomaaliya iyo geeska afrika mudubadana ku soo jiray ahna madaxa macadka nabadda ee geeska afrika finland aadna u khuseeya siyaasadda iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed wuxuu ku jiray dadkii soomaaliya nabad daynteeda ka qayb qaatay dowladihii laga soo bilaabo wakhtigii madaxweyne sheekh shariif ilaa hadda wuxuuna rabiyey inuu ogaado soomaaliya horumarkay samaysay maadaama uu ogaa soomaaliya meeshii horey joogtay iyo meesha maanta ay taagan tahay isbeddelka ku dhacay ayuu rabay inuu u kuurgalo kadibna ra-isul wasaaraha iyo isaga waxay wadaageen warbixin aad u dheer iyo waraysi aad u dheer ayay wadaageen ra-isul wasaarahana wuxuu uga warbixiyey meesha soomaaliya ay taagnayd meeshay taagan tahay iyo meesha aan rabno mustaqbalka inay gaarto tiina wuu la garaystay waxyaabo badan oo khibradiisa asagana ayuu la wadaagay ra-isul wasaaraha ra-isul wasaaraha waxaa kaloo uga warbixiyey waxyaalaha tiirarka soomaaliya rabta inay tiigsato sida mashruuca deencafinta arrinta dastuurka dib qoraalka dastuurka xisbiyada la dhisi doono iyo doorashada aan rabnay nooca ay tahay iyo xisbiyada in lagu galo arrintaasna aad ayuu u soo dhoweeyey wuxuu kaloo tusay soomaaliya siday u baahan tahay inay lugaheeda ku istaagto iyo soomaaliya waxyaabahay uga baahan tahay beesha caalamka iyo beesha caalamka waxay soomaaliya uga baahan yihiin iyo in soomaaliya ay hadda tahay dowlad u taagan madax bannaanida midnimada iyo difaacidda sharafta ummadda soomaaliyeed
barasho caafimaad beeslaange bahbahan hayna bulshooyinka kooya farmashi bariimo oho daawidiis lukushalsheeni maraykan turki siriya iyo masar baydhaba isbishaalista beembeenka aadloy barofesore ajaaniib ee boosholinka seeday rigjaabshay hakabaaba iyo meelisiin buuhana intii bukun iyo intii barasho caafimaad fadaasa bulshoy kooya ku faa'iidaysada bilicdiis iyo nadaafadiisbaa hooba aada bogshay hagala bushuda birko daawayaase bulshoy kooya ku faa'iidaysada baydhaba isbishaalis
baydhaba isbishaaliste hosbitaal iyo wayba usukayaale xaafadda tawfiiq laanta lihaad islamarkaasna ha ku horjeedka iskoolka wiin ee modal walay faahfaahin taleefon lambaradiisin kula xiriiratan iyo waybayo nagadaayana ebirlihalseda labaatishan sodoyshan siyetun ebirlihalseda labaatishan sodoyshan siyeti kow amaas taleefon lambarkanka dambeey ebirlihalseda labaatishan sodoyshan siyeti lama ama iimailka baydhaba haddaba bulshooy balantaana maybuwa baydhaba isbishaaliste hosbitaal
cawiya community oo eh urur doondaleelow aramooyinka dadka danyartee baydhabo geekiisa rasmi laanka bandhigii ururkaaseji waliba iyo in haanayo dooradan gudoomiye cusub awal gudoomiyigiisha horena kumeeldeerkahay xilkageekusu wareeji luul isxaaq waliba yeedahayti gudoomiyahagii kumeeldeerkahayti ururkaasayti waliba yeedahayti tayadana geeka qayba ku hayti kulunkaasaytii meele guddoomiyaha cusub usiina lamagadhawi aadam cali miyow
ujeeda ku fikiraan maadaama waqtiga la yiri ururkan waliba waa urur samafal eh lamaga baxaya caawiya community labaatan iyo shantii abilana aad arkay waxyaabo badan aan qabsan waxyaabo badan aan horyaalan gudoomiye ugu shaqey mahayna ana laakiin waxaad arkay haniideedi soo oo kumeelgaari anaan wadi maybabo aantanegeed inaysa ofishale una gudoomiye gacalena saarna سامي الرئيس لهم كل حرير ولا دباتوين إباهي جرم لهم كل حرير ونوم ومن حفيظ ومن أوروكي أوروكي كنتي حشري وعطيشنتي أبريل ولا كل إلا أيها توقع حالكم نهونا إلا أي وين كل سنة تحكيت عمل لما كنت عملنا هذا الناس كسارين ويبا وفضلت وأنا بدوني على عسو قوة كل وريق هاي إنه بسم الله الرئيس وحياه وقدر وشيء دون ولو قرب شيء ما تجربتي قدومي عرب مرخاتكوي cunug yar oo indhoole ee kaaminka baydhabo jara oo milahaas marka hore waraadi warsan hanodeerki cabashidis in milahaas gargaarna mutidii business lansuubi oo milahaas ayska ganacsadaha kastan nololeyanka maaraytiyado markii hore dhibaato badan sheegaasi saas oo kale isla kaaminka la indhoole ayaa milahaas gibir indhoole usaqaba caadiyan indhoole tabeynka dhalay eh lama gafud mantaane eh ururka ujeestay kaalmaha oo milahaas markaasi usa ka caawiyay dadkaasi tabarta daranay meelo dhibaatada ka haysatay mid kale jaray kiis cabdiweli cunug dheerow kaalmunkanka jara weli barnaamijkeeguna wadna insha allah maamulkun jarga micnaha weyna galay doorashada iyo walaagiina gudgalay sababta sheegahay tani ururka guddoomiye lanweer oo milahaas kaasa ku mid eh kiiska soo suu marcowgan ku diidoonan isbitaal bigfair soomeligaas baahiis ee lahaan aqab tiro marka wayba badanay howlo noocaas ku shaqaynaysaana mee urur deeq lagu weydiyahay mee urur ujeedo kale lagu leeyay xoogga la sadaqaysanayo iyo walaalaha muxsiniinta iyo dowladda koonfur galbeed walaageedan iyaan ujeedsata maybaan dhabagalna badanay kaamuunka iyo magaalada gudaasha dhibaatooyinka gaacsano ku jira dada caafimaad laange meelyogeed imtixaanan lahaysan xitaa kudu daruuri dhiwaasan marka haddii aad inta adadawaada qof wasiire jeershii boqol doolarka jar aad ha kubii karto waajibkii ah ayaad andawaada dadkan hadalaana oo dhibaatadana haysata ujeedada ururka milarais intaasa muhiimadiis markii hore ahayti maadaama mas-uuliye badan ay ruugta wadbadhinka weranayiisa markhaatina gulanataan ini walaalkee aadamay gudoomiyihii ururkaasi milarais samafalka ee lancayana saara
إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه oo xadiidka suuca soo sheegay midka kale mase intii ma dhufnoo eegta intii mudaan macaawin xadiidku sheegaya ku daray mase waana wallaahi awaraatay sharaftaan adeegi doono insha allahu tacaala suusan ka adeegi doono hornaan ka adeegni unoo telefoonaan inka darnaan ka adeegni hatana maynoo ku hanantada ka adeegni insha allahu tacaala suma fadhiijara insha allahu tacaala midka kale kii kelmadka oo najeeri khudbad laga doono caawiya community meela asaasi abil abtaday ee sheegdi luisa dareemkorka oo abil asaasi gudoomiye wahay waan shaqeeyeen waan shaqo kobacti ictilaafka iswiilis diyasasanay sidkin wada shaqeeyeen antu dareemasa taas may ka dhisanahay tani walaalnimo iyo ikhlaas xaqiiqatan shaqo qofka barnaamij ku aasaaseen dhammaantooda shaqeeyaan dad shaqayso waaye dhammaantooda shaqeeyeen dadkaajale magaalada kasoo saasayto uma shaqaysanaana gamay go-aansanaysa wadaan askari waxyaaba ururkan gudumay kumid aha haddina baadda uga caawiya marka hor uni bilaabaan uni caawiyaan tusaale ahaan inagii duray sheegasi oo jadeecada misaskii hedhawayti aalis magaalada mayboya ku adeeginaasi maana adeeg alisamaashaa isticmaalo jidaaya mikuhaasne marka maamadaas inta fadhiisina oo mirays anusha dugsiinseeda ganacsiga abuur diisa ku bilaabay ganacsi meeqna diisa meeqa kaxabot una qiimay markuna qiimayni hay-adna warsanaa oo amerikada maseena marka mid ku aansan intuna bilaabo oo at least mikua walaabo nuuqweecana taas miku kudareemasa marka atimno ku harta oo mayba ikhlaaslaysa maalin maqmada masani maamudi oo ganacsadaas olata si fokiga lama fokiga ana sida sida sida oo maamudi oo shaqeysa Normalmente, orang kita berlakukan mainnya, mereka punya nanti dia dianggap dia dianggap ke semua kita bergabung dengan buat mengurusan. Tasma kan mereka saat itu nak menghai di, kita harus mereka cerai mereka si itu dari sekti atau dari cerai. Ada yang sebenarnya orang presentation, orang urusan dunia buat hati orang mafhum itu kan. وأنا شايف نوع أجر النار وكان سيدنا ويان يدعو يوم يوصل فيا إلى درسي فسيدنا حالة مكهوغانا وانا مغانا يفعل لا بشيء فعل حتى من هؤلاء متحدث بشيء ولا هو كان قوية بسيتيشن صوبية فيديو الشدة ومدل ولا حتى وزير مولود سأل نوكم حالة كفاغانا لو أعطفون دورا معايا مولود وزير كان كورة جميلة أتسين عليه سلا معناه شو أنا نبغى أقول أنا أكره فاضني ما يقدر معناه شو أنا معناه هو أو السياسة والاستعمار اللي هي كويس معنا هذي ما فني هاي لو ده قفيا فاهنا حكتي خصم الأسيان معنا سوق كار وسسجون عكسون هاي ما يقولي أنا تعرفين مولي سألينات دقفك خصم المرض ما يقيم بناديك وشك وشك يقيم سقف سنة شكيم هذا سقف ما له سقف ما سيس لا سيسوي تلفشي وأكو أنت تدقيني كاميرا دول لهذه أما كل كابي بعد ما هو كل شخص أنقوي هذا سيس شيء أنا عاوي أبكر سأفيني شاتو بلاو تي ولا بفو بلاو تي شو نيجرين لا ميبوا مغالا شاني فكر كشاني من شان لا يندكون نودم بين سيميل رئيس أمطون ولا كوفا until the road may not go on until the world
bakhaarka waalaha idaaye warsan may walku afkale roogi walaal sanka jeer ma ati walaal walaal raashin layu walaalan ibagaash layu haan raashin ibagaash laya ha bakhaar walaha idaaye ma weliba jabli tafaariqu jabli tafaariq bu
masha allah weba guri wagaa lisdhe waa kii baryoonu barshayde widaay widaashee kuwiinye wangaani humbo kuwiinte waliiliwaydiyaanay luwaysanaaye way helay bulsooyi waalii waayeel dhatiyo bakhaarka walaala idaaye kooya walba raashin sheegdaay i walba bagaashaaye dhatiyo oo walba aan kuma ogonayn inkaseedaa bakhaarka walaalo ilaale wala bakhaarka walaalaha ilaaliyaa wal hakooba maaw maxay ilow walaaguhoo una siinka dadaarna war kumid ahaa sida bariis aadi bariis hamse basmati oo nooc walba leh sokor i weliba i saliid oo leh labaatan saddexda tumulla bur nadiife burburiyoonay huunan lahayna waa sishal ee dhadheer makarooni feeni iyo goroosa aananiido noocyaalshe shal
guud ahaan barnaamijkiiyo dhegeystayaal antaa ka gebagabeeyana